أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim waa khamiis shan iyo labaatanka bisha safar kun afar boqol afartan iyo lix taariikhda hijiriyada dhegaystayaal kusoo dhawaada warka duhurnimo kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo weerarkii cagta lagu mariyay murtadiinta ee ka dhacay deegaanka ilbaq ee wilaayada shabeellada dhexe dowladaha xabashida itoobiya iyo masar ayaa hadallo adag isdhaafsaday kadib markii xabashida itoobiya ay ka hortimid howlgalka cusub ee gaalada midowda afrika ay sheegeen inay ku bedelayaan kufaarta artemis ee hadda duulaanka ku jooga dalka soomaaliya howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya wilayaadka islaamiga baay iyo banaadir ayaa soo bandhigay askar tababadkeenyaal ah kuwaasoo ka soo baxay safka cadowga allah xiisad u dhexaysa maleeshiyaad ka wada tirsan murtadiinta ayaa ka taagan degmada xaradheer ee wilaayada mudugga taasi oo salka ku haysa xilka qaadis lagu sameeyey gudoomiyihii hirdada ugu magacaabnaa degmadaasi bulshada ku kala dhaqan wilayaadka bakool hiiraan iyo jubbada dhexe ayaa si weyn uga faa'iidaysanaya xamlada dacwiga ah ee ka socota wilayaadkaasi جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي
waxaad dhegaysateen qodobadii warkeena duhurnimo haatana u diyaargarooba iyagii oo faahfaahsan kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo weerarkii cagta lagu mariyay murtadiinta ee ka dhacay deegaanka ilbaq ee wilaayada shabeellada dhexe sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen ismaaciil salaad guuleed
kataa'ib al akhbaariya ayaa barqanimadii maanta baahisay muuqaal lagu soo bandhigay weerarkii horraantii bishani ka dhacay xerada murtadiinta ee deegaanka ilbaq ee dhacda duleedka degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe filimka ayaa lagu daawanayaa ciidanka mujaahidiinta oo xero jiiraya saldhigga murtadiinta kadibna la wareegaya xerada isdaarka ayaa lagu soo bandhigay qaar ka mid ah maleeshiyaadkii riddada ee weerarka lagu dilay kuwaasoo meydadkooda ay dhex yaallaan xerada gudaheeda
وطل على صفوف الإباء قصيدة خطت بحبر المجمع السيالي جاء السادات في زمن العبوديات الأندال والأوغال
sidoo kale filimka alkataa'ib al akhbaariya ayaa lagu soo bandhigay mid ka mida maxaabiistii murtadiinta ee lagu qabtay weerarkaasi kaa oo ka soo muuqanaya isdaarka
أنا ولي سوقت وعرنا يا حب العمتي نفاي صوت أنا ولي سوقت وعرنا يا حب العمتي نفاي صوت
صنع دروب العز للأجيال صبر الرجال وهمة الأبطال صنع دروب العز للأجيال قم يا قصيدي للكرام مقدما تيجان مادح رصعت بلآل sidoo kale filimka ayaa lagu soo bandhigayaa khanaa'imkii mujaahidiintu ay ku soo furteen weerarkaasi oo isugu jiray gaadiid hub iyo rasaasii saanad ciidan خذل الأبات على الطغاة زئيره قد فاق صولة ضيغ من ربآلي لولا قوانين الصوارم في الورى لم يبتني الأحرار صرح معالي لولا قوانين الصوارم لم تقم sagaalkii bishani safar kun afar boqol afartan iyo lix hijri ayay ahayd markii ciidanka mujaahidiintu ay weerar xasmina ku qaadeen xeradani oo dhowaan la soo dejiyey maleeshiyaadka ridada kadib markii ay halkaasi isaga baxeen ciidamadii kufaarta burundi ee xeradaasi ku sugnaa muddo sannado ah weerarkii ka dhacay xerada ilbaq ayaa lagu dilay ku dhowaad toddobiiyo labaatan murtadiin ah halka lagu dhaawacay tirayntaa ka badan wuxuuna qayb ka ahaa weerarkaasi howlgallada mujaahidiinta ee ka dhanka ah saliibiyiinta iyo murtadiinta سيدي للكرام مقدما في جان مادح والصعاد بلآلي هم يا قصيدي للكرام مقدما في جان مادح والصعاد بلآلي في جان مادح والصعاد بلآلي
dowladaha xabashida itoobiya iyo masar ayaa hadallo adag isdhaafsaday kadib markii xabashida itoobiya ay ka hortimid howlgalka cusub ee gaalada midooda afrika ay sheegeen inay ku bedelayaan kufaarta artemis ee duulaanka hadda ku jooga dalka soomaaliya cilyaas cabdulaahi ayaa warbixinta warkan inoo haya jawaab celinno kala duwan ayaa durbadiiba laga bixiyey warkii digniinta ahaa ee shalay galankii dambe ka soo yeeray dowladda xabashidii itoobiya kaasoo ku wajahnaa xasaradaha siyaasadeed ee ka aloolsan geeska qaaradda afrika warbaahinada ay maalgeliyaan xukuumadaha adis ababa iyo qaahira ayaa siyaabo kala duwan waxa ay wax uga qorayeen loolanka cusub ee la filayay inuu gorradda geliyo geeska qaaradda wariyaal iyo baarayaal xabashi iyo masaari isugu jirta kana shaqeeya masaalixda abey axmed iyo cabdilfataax al siisi ayaa baraha bulshada waxa ay saacadihii koobnaa ee lasoo dhaafay ku faafinayeen qoraallo ay isugu jawaabayaan waxayna ugu horrayn kuwa masar ku eedeeyeen nidaamka xabashida ee fadhigiisu yahay magaalada adis ababa inuu qas iyo jahawareer amni ka wada bariga afrika islamarkaana uu doonayay inuu qabsado biyaha mandiqadda masar iyo soomaaliya ogolaanshiyo ugama baahna in ciidamo masaari ah ay qayb ka noqdaan howlgalka nabad ilaalinta midowda afrika waxaa sidaas bartiisa ekis ku soo qoray khaalid maxamuud oo ah wariye si aad ah ugu dhow nidaamka dabadhilifka masar shabakadda ethoobiyan monitorin ayaa iyana qoraallo dhowr ah oo ay ku baahisay baraheeda kala duwan ee internetka waxay ku taageertay bayaankii wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya ee goodiska ahaa waxayna masar ku eedeysay inay dab kusii shidaysa xasaradda geeska afrika maxamed al caruus oo ah la taliyaha wasaaradda korontada iyo biyaha ee etoobiya ayaa isana waxa uu dhaleeceeyey waxa uu ugu yeeray qarayska xornimada ku dhisan xasilooni darrada ee ay masar ka wada geeska qaaradda afrika calooshood ushaqaystayaasha abey ee internetka ayaa weerar afka ah ku qaaday al siisi waxayna qoraalladooda ku muujinayeen in ciidamada xabashida itoobiya ee ku sugan soomaaliya ay ka shaqaynayaan difaaca amniga qowmiga ee itoobiya dhanka kale mas-uuliyiin ka tirsan dowladda riddada masar ayaa wakaaladda wararka ee royters waxa ay u sheegeen in labadii diyaaradood ee ay alqaahira u dirtay soomaaliya laba maalin ka hor ay saanado hub iyo rasaas ah ka dejiyeen magaalada caasimadda ah ee muqdisho arrinkaas oo sida ay sheegeen qayb ka ah heshiiskii ay la galeen xukuumadda riddada ah ee muqdisho itoobiya marnaba suuragal uma ahan in indhaha ay ka daawato waxa ka socda geeska qaaradda afrika halka dhinacyada kale ay iyaguna tallaabooyin qaadayaan ayaa lagu yidhi war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda itoobiya dowladda xabashida itoobiya ayaa ka walaacsan in duulaanka saliibiga ah ee soomaaliya lagu soo biiriya awood ciidan oo iyada aanan hoostegin waxaana xusid mudan in siddeed iyo tobankii sane ee ay kufaarta afrikaanta duulaanka ka wadeen dalkan muslimka ah ee soomaaliya ay itoobiyaanku hormuud u ahaayeen soo duulayaasha lagalana tashan jiray howlgallada ashahadala dirirnimo ee ka socda waddanka ilaa iyo hadda waxaa gudcor ku jira howlgal cusub oo uu midowda afrika ansixiyey balse aanan wax aqbalaad ah ka helin dhanka qaramada midoobe maraykanka iyo yurub wuxuuse weli muran ka taagan yahay cidda hogaaminaysa howlgalkaas iyo haddii la waayo fangarayntiisa halka uu ku dambayn doono masiirka xukuumadda looga arrimiyo gudaha filla soomaaliya aad buu umahadsan yahay ilyaas howlgallo kala duwana loola beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga dowladda silibiyadda kenya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qaraxyo la beegsadeen guri maleeshiyaadka riddada gaar ahaan kuwa nabad sugidda ay ka degan yihiin magaalada baydhabo waxaana jira khasaare cadowga allah lagu gaarsiiyey qaraxyadaasi shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee magaalada boolomareer oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya dhanka gobolka mandheera ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka namber konton ee hoostaga degmada qorof xaraar ee gobolka mandheera oo ka mid ah dhulka muslimiinta ee ku hoos jira gumaysiga dowladda siliibiyadda kenya walayaadka islaamiga banaadir iyo baay ayaa soo bandhigay askar toobadkeenyaal ah kuwaasoo kasoo baxay safka cadowga allaah aanu ku horeyna wilaayada baay abu xasaan ayaa inoo haya waxaa maalinba maalinta ka dambeysa wilaayada islaamiga ee baac soo gaaraya askarta taa'ibiinta ah oo ka soo baxaya safka murtadiinta kuwaasoo si heersare ah loogu soo dhoweynaya wilaayada islaamiga ee baac xuseen cabdulqaadir cabdulle oo da-diisu ay tahay soddon iyo sagaal sano jir waxa uu muddo siddeed sana ah ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta koonfur galbeed gaar ahaan waxaa loogu yeero daraawiishta waxaana isagoo taa'ib ah uu soo gaaray degmada buula fullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay xuseen cabdulaahi axmed maxamed oo da-diisu ay tahay soddon iyo kow sano jir isagana waxa uu ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta koonfur galbeed gaar ahaan waxa loogu yeeray booliska siddeed bilood ayuuna murtadiinta ka tirsanaa allaah fadligii isagoo toobadkeenah ayaa lagu soo bandhigay degmada buula fullaay taa'ibiintan ayaa markii toobada loo qabta kadib la hadlay idaacadda islaamiga andalus iyagoona arrimo badan ka hadlay huseenu digaadile daliilyare buura gabakakooy marka saasahaa leh soddon iyo sagaal sano jira ciidamada daraawiishka koonfur galbeed ayaa la shaqeeyay marka shaqaday saasahayti siisina marka shaqadaas ahay askari ahay marka hore buura kaba ee karahay ee kadarsami markaan way la raayisha haddana ee danada iyo macnaha fiiri xisaabtami saawalayaala nagdi addaas ku tabay miliyan asalkeen ka dhaladi iyo seedi marka laganay ka sabayna male xaaladaas jirta koonfur galbeed dhan mansheer wala arooba ciidamadan oo daraawiish koonfur galbeed buura ka burugaan wal mansheer ee xuquuqee la roob maqabo maysi hayo wala waan laydi kaasa ma daraawiish dhan baba ini mansheer laan in lan walbana saasa maana sheege maasha allah anoo ingiriisidii male alxamdulilah caafimaadkeego wala mahadlaa soomaalee wallaahi ina ee lan wilbor dadanti susikase miilin wal dhibaatee jira male lan wal ingiriisidi male marka noiba sing lahaa inti miili rafaadi dandaro ising dillahi masheer laangin wal sing rafaadi laayti lan koisin amale sing shaqaysa fadi wallaahi maiba sing alaa askugtabaa sing rafadian anoiba in qorshaysan inaan yaalka in humaalada danaha in shaqaysada lan muslingan wal ingiriisina nabadgelyo bileeran muslinka oo hala anin inti iday iyo awlaaday ardayn antalay xuseen cabdulaahi axmed maxamed soddon iyo kow buurakaw ciidanka booliska ka mid ahay siyeed bilood yaalka ay tashkiilayana sidiyaa ada shaydhaangniye iyo lijale sidiyaa kaseedi orootiyo te walaahi ana lay masqantay in orootiyo aan orootiyos ka baha masqantay kala talade si ifayd iyo si ku wanaagsan lahayn dhawaay hadda eed iyo halay haddaa hundurmeedana hunduriyo ebadkeena haddaa ma hundur haddana insha allah ilaahay garab shogala shan laadana may fadasi isi ku wanaagsan aynka baage inti meeliyo aska ka dheeradano aska bahaan anka baage kii reedka jiri kii hadda kooy dhaadiyo meeliyeeda aska ka taban saasaan jeeda maalmo ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale wilaayada islaamiga ee baay sargaal iyo askar taa'ibiinah ay ku soo bandhigtay degmada buula fullaa iyo deegaanka iilaale ee duleedka magaalada baydhabo kuwaasoo loo sameeyey soo dhoweyn heer sare ah waxaana hadda ay ka mid yihiin dadka muslimiinta ee ku nool wilaayada islaamiga ee baay dhanka wilaayada banaadir waxaa inoo haya walaalkeen cabdiqaadir rabbaani askarigan taa'ibka ah ayaa isu soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee banaadir isaga oo ka yimid magaalada muqdisho kadib markii uu allah ka soo hanuuniyey kufrigii iyo dulligii uu ku dhex jiray muddo afar bilooda askarigan ayaa lagu magacaabaa maxamed xasan ibraahim waa da-yar saddex iyo labaatan sano jir ah oo ka tirsanaa maleeshiyaadka jawaasiista fadhigoodu yahay xerada ciidan ee ku taalla degmada shangaani ee magaalada muqdisho kuwaas oo maalmihii u dambeeyey dhibaatooyin ku hayay bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanka ceelasha biyaha taa'ibkan oo garwaxsanaa laba qori kuna labisnaa dareeskiisa ciidan ayaan kula kulmay duleedka magaalada muqdisho isagoo aad ugu faraxsanaa soo haleelitaankiisa dhulalka mujaahidiinta ay maamulaan ee duleedka muqdisho maxamed xasan oo hadda ah walaalkeen ayaa bulshada muslimiinta oga sheekeeyey dhibaatooyinka gaalaracyada ay ku hayaan ummadda muslimiinta ah iyo sida ay xabsiyada ugu gurayaan dadka aan waxba galabsan ee ay gaaladu kusoo duushay dhibaato badanaa ka jirta adi meesha horta waxaa qof shacab aad taqaana tataa waxaa luu leeyahay shabaaba meesha ku arki jiray saanwa intaa ku arki jiray dhibaatadooda meer adi horta nimankaas waxaa qofka muslimka iska socdo waxaa luu leeyahay ninkan waa ka shaki waa isoo fiirinay saan waay shabaaba ku dhex arki jiray nink waxaa waa nin qof waxaasa ataa ushaysan waxaa luu leeyahay shabaab waa saan waaye dhibaato badanaa ka tahan adi marka waxaa waa qof dadka waxaan dhihi lahaa shacabka masaakiinta laga leexdaan dhihi lahaa soomaa sidoo kale maxamed xasan ayaa iiga sheekeeyey qarax uu ka badbaaday oo laba maalmood ka hor ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha kaas oo ay ku halaagsameen askar fara badan oo qaar badan oo ka mid a saaxiibadiisa ay ahaayeen sheekada qarax dad badanaa ku dhinto horta badan aa aqaano macal saraakiishooda macal ciidankooda macal gawaaridooda macal saanidooda adi meesha dad badana ugu dhinta adi waa ku baabeen adi nimanka agagaarkaas jooga adi micnaha dhar ad iska dhigaaya mase askar dhaba sugad iska dhigaysa mase waxaa wixii kale iska dhigaaya meeshay ku baabeen adi dad badana ugu dhinta adi waxaaba qarax labaada mid labaada xigay waxaaba ayadana aalasha ahayd adi dad badana ugu dhintay adi ayaga dhexdooda waa isku dhaawaceen habeenkii waxaaba in shabaab ay raadinaan nin dharad ah waxaaba askari nabad sugid halkaas xabad ugu dhufta labo qarax ayaa xigtay mid horta anaab ku dhiman gaari ilaahay iga badbaaday midka labaadna waxaa gaaris boolis military ciidan saaran macal gaarigooda macal kulli bay ku baxeen adi meeshay adduun ku waayeen taa'ibkan maxamed xasan ayaa doorbiday intuu doofaaro dabadhelfyo ah uu u noqon lahaa xaabo iyo kaawo loo adeegsado muslimiinta ayuu go'aansaday in uu ka baxo safkii maleeshiyaadka jawaasiista wuxuuna kawaanka soo saaray oo uu toogasho ku soo dilay murtad ee isku saf ahaayeen taa'ibkan ayaa ugu dambayntii baaq toobadkeen ah u jeediyey dabadhelfyada murtadiinta ee ku dullaysan xeryaha kufaarta ee sida eeyihii oo kale loogu diro dadka aan waxba galabsan iyo in ay allah u toobad keenaan oo ay mujaahidiinta isu soo dhiibaan kana hoos baxaan xeryaha kufaartaas jinsiyadaha kala duwan leh ee duulaanka ku jooga dalkeenna muslimka ah ee soomaaliya wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya ayaa qaabila taa'ibiinta soo faarujinaysa sufuufta gaalada kuwaas oo si wanaagsan loogu soo dhoweeyo dhulalka lagu maamulo shareecada islaamka iyadoona horay hogaanka mujaahidiinta iyo nuqabada wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliyeed ay baaqiyo toobadkeen ah u jeediyeen murtadiintaas ku hoos nool sufuufta gaalada xiisad u dhexaysa maleeshiyaad ka wada tirsan murtadiinta ayaa ka taagan degmada xaradheer ee wilaayada mudug taasi oo salka ku haysa xilka qaadis lagu sameeyey gudoomiyihii hirdada ugu magacaabnaa degmadaasi yaasir maxamed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya xiisad dagaal ayaa ka dhex taagan maamulka hirdada galmudug ugu magacaaban degmada xaradheere ee gobolka mudug xiisadaani ayaa ka dhalatay kadib markii xilka laga qaaday gudoomiyihii hore ee maamulka hirdada degmada xaradheere kaasoo xilka uu ka qaaday madaxa maamulka ashaadaladirarka ah ee galmudug murtad qoorqoor maxamed yuusuf kulmiy oo ah guddoomiyaha xilka laga qaaday ayaa kasoo horjeestay xilka qaadista lagu sameeyey isagoona sheegay in qorqoor uu wakhtigu ka dhammaaday islamarkaana uusan xilka qaadi karin waa kan murtad yuusuf kulmiye oo ka biyadiidaya xilka qaadista uu ku sameeyey murtad qoorqoor
sida lagu yaqaano madaxda markay ka dhamaato madaxweyne badan way sameeyaan waxay ka dhigan tahay dee xilli madaxweyne farmaajo uu yiri ra-iisul wasaare rable ayaan xogqaaday taasay ay maaragtay ka dhigan tahay mana dhacayso mana dhacaysan dowladda galmudug markaa sharciyad ayay lahayd maantana runtii wax sharciyada ay ku taagan tahay haba yaraatee ma jirto station ayay ku jirtaa ayagaa madaxweyneedku dhamaaday ayagaa waxay u baahan yihiin in taariifka loo cusbiyo marka taasi waa warqadaha madaxda markay waqtiyada ay ka dhammaadaan ay tuuraan ayay lamid tahay marka maleeshiyaadka riddada ee ku sugan gudaha degmada xaradheere ayaa laba garab u kala jabay kuwaasi oo la kala saftay guddoomiyihii hore iyo midka cusub guddoomiyaha riddada cusub ee degmada xaradheere murtad casayr ibraahim mataan ayaa ciidamo iyo gaadiid u watay oo kusoo jeeday xaradheere waxay maleeshiyaad murtadiin ah oo kasoo horjeeday qorqoor ay ku celiyeen magaalada wasiila ee mudug iyadoona halkaasi sidoo kale ay ka taagan tahay xiisad kale oo arrintaani ka dhalatay mahadsanid yaasir bulshada ku kala dhaqan wilaayaadka bakool hiiraan iyo jubbada dhexe ayaa si weyn kaga faa'iidaysanaya xamlada dacwiga ah ee ka socota wilaayaadkaasi aanu ku horeyna wilaayada bakool cabdulqani maxamed ayaa inoo haya boqolaal ka mid ah bulshada deegaano dhowr ah oo hoostaga degmada tieglow ayaa maalmihii lasoo dhaafay ka faa'iidaystay xamladii irshaadu luma ilaa sabiili rashaad taas oo weli ka soconaysa degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada bulshada ku dhaqan deegaanada biyoley abagdheere oraar wasiilo hugey iyo hubadha ayaa saacadihii lasoo dhaafay si weyn kaga faa'iidaystay xamlada iyagoona kulamo ay barbar socdeen muxaadaraad la qaatay maamulka islaamiga ah odayaasha dhaqanka iyo culimaa udiinka markii ay soo idlaadeen kulamada qaar ka mid ah bulshada deegaanadaasi ayaa ka warbixiyey sida ay uga faa'iidaysteen xamlada ah iyo waxyaabihii lagala hadlay anoo ka hadalow nugaweed weelay islaamka afkiisho gaar ahaan malaagadii bool hore waa khaasatan malaagii goomaleed baayo bokoolna ahaa maylana ahaa dacwadii xamligii hakubahi harakada islaamka guud safaylaha niindeeri ununa qaadanay sameena waa dacna walbadan nuwana niin sheegi amiirkan abubeyd inka weynii warkiishaysaniinkubahi walku sugaanihay walbadanoo ilaahin didnabige maryadii man la raabay walaana la hambalooli haddan annii halaawsheenagna la aragay haddanan haninkanagii oo hortabana humaalay hajiideen humaantiyoona la ogsanaayay walaana hambalooli sameen dowlada intii dowla nagad le haddan walaa laisku hela dhiibadan oo haddan ilaahin didnab dibliin argay anni la argawn una taawayaani yana ninsheeni unuuna qaadanay sameena wadacnaa lena un oo marna deegankan biyooley roogna hamladini ninshaani ya ilaahay ka mahadsan hamladaasoona ee hamlatu irshaadul umma ilaa sabiili rashaad astaantiyanna eh kullukum raayin wa kullukum mas-uulun an raa'iya yani ninshaani waana degmadati yeeglowna gobolkanina ninkushaani waana qaadana ilaahay ka mahadsan balaan i megelna marna ka qaadana sagayr iyo kabiirna ka qaadana maarna dowladaas oo lama maalamoodna nin dhiki kolko megele kolkoona balaan ah waana maarna walaayada islaam bokolka ee taan dhawayne maasha allah ilaahay ka mahadsan waxaana booqday wilaayada islaamka kuley ahna booqatay dowladnii wadan oo faa'iido badan ninshaanaan alxamdulilah inti iyada dowladaas aan ku faa'iidaysani dowladaas oo shacariyanahay kullukum mas-uulna kullukum raacahay yahna deerti alxamdulilah ilaah mahadla ilaah ka mahadayaan culmadii oo culmada kulley walaayadan hela saartin dacwada waxaana deersiyen wanina ku ajiibni waan la qaadni ballamada iyo awaamirta iyo nahyiga oo dee kulley oona hana deersiin walaayadahan deersiin dhammaantii oo qaadani kulley insha allahu tacaala yoona ilaahay kheer hasiy mayoona ninshanay xamladii leeraaye irshaad alumma ilaa sabiili rashaad شعار شانهاي كلكم راع وكلكم مسؤولية مسؤول عن رعيته ما يكون فايدة سنة حملة سي والبدن أو أنت لهن كوبا كورنا صلاتين اللي أوجو إني ما إلى راي تربية الأولاد أولادين إلى تربية جيف جوني لشل توسيو هاب تضبسن يو ديران لشل برا إني صلاة لبرا إني حجابك لبس هاي لو أنا جو جو جو فيل هاي لقاعد ولا بلانتس كده أنا وصق إني لسكو ديراي intaasi inta kusii badan aa ku faa'iidaysane insha allah waana aqbalne samicna waa dacna waryanenshagaan qaadane tan iyo markii wilaayada bokool ay ku dhawaaqday xamladan waxaa si weyn kaga faa'iidaystay kumanaan ka mid ah qaybaha kala duwan ee bulshada wilaayada waxaana maalmaha soo socda idiin soo gudbin doonaa deegaano iyo degmooyin kale oo la gaarsiiyey xamladaasi mahadsanid cabdulqani dhanka wilaayada hiiraana warbixin ku saabsan xamlada waxaa inoo haya walaalkeen abushiiba waxaa si cabsamo leh wilaayada islaamiga hiiraan degmooyinkeeda iyo deegaanadeeda kaga socota xamlada dacwiga ah ee irshaadul umma ilaa sabiili rashaad waxaana degmada buqa qable ka dhacay kulan ballaaran oo wilaayada hiiraan la qaadatay haweenka muslimaadka ee ku dhaqan degmadaasi sheekh guleed abunabhaan oo ah waaliga wilaayada islaamiga hiiraan oo kulanka ka hadlay ayaa xusay in haweenka door muhiim ah ay kaga jiraan dhaqangelinta xamlada isagoona ku booriyey in kaalintooda ka qaataan xamladaasi wacyigelintii muddada noo socotay wilaayadeena islaamiga hiiraan iyo dhammaan wilaayaadka islaamiga ah irshaadul umma ilaa sabiili rashaad baa waxaan jeclaystay inaan kala qayb galo kulanka gabdhaha inaan la mushaarakeeyo waxaa igu qaaday muhiimadda ay u leeyihiin xamladeennan gabdhuhu oo aan marna looga maarmin sida un meesha ku qoran oo shicaarka xamlada uu yahay bay ka turjumaysaa dhammaan waxa meesha ku qoran oo kala duwan oo qolo kasta ama gabdhaha lagula hadlo ama ganacsataha lagula hadlo ama culimaha lagula hadlo ama cidda lagula hadla lagula hadle waxay un ka duulaysaa xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam kullukum raacin وكلكم مسؤول عن رعيته ضمانتين سان ودنahay waxaan nahay qowsaaro ilaahay baa wax noo diray waxna waa uu naga reebay waxa ilaahay uu noo diray la imaanshahooda iyo waxa uu naga reebay ka haridooda amaam allaahi baa laisku weydiin doonaa macnaha boorinta in dhulka ilaahay la difaaco waxaa la yidhi ninka ragga ah waran la gilgilay waa maraa laakiin gambal la gilgili ma maro gambal la gilgili ninka ragga gambal la gilgili ma maro laakiin waran lagu taagay waa mari karaa gabdhuhu waa cudwi muhiima markii islaamka dhexdiisa la joogo gabdhaheenna in dhulka la difaaco oo fadhiga laga kaco wiilkii baa iyadu dhashay odagaana waa zawjeeda kanna waa la dhashay kanna waa abtigeed kanna waa adeerkeed gabdhuhu marka qiimay leeyihiin ayagaa dadka ugu uur jilicsan ayagaa kelimadooda ugu naxariis badan tahay hadday dadka booriyaanna qiimo weyn bay ku gabdhuhu marka qodobkaasna qiimay ku leeyihiin qaar ka mid ah haweenka muslimaadka ah ee reer buqeedka oo la hadlay idaacadda islaamiga alandalus ayaa sheegay inay kulanka ku ballanqaadeen dhaqangelinta xamlada iyo qodobada iyaga sida gaarkaa u qoseeya anoo ka mid ah gabdhaha muslimaadka ee ku nool walaayada islaamiga hiiraan khaasatan degmada buqa qablo kana mid ah gabdhaha ganacsatada degmada buqa qablo maanta meeshaan waxaan ka qabsamay kulan loogu yeeray gabdhaha muslimaadka kulankaasoo ah xamladii socotay ee walaayada ka socotay irshaadul umma ilaa sabiili rashaad shacaarkeeduna uu ahay kulakum raacin wa kulakum mas-uul can raaciyatihi kulankan waxyaabo badan ayaa nagula faray waxyaabo badan waa nagala reebay insha allah waana dhaqangelinaynaa waxaan nagala reebo iyo wixiina nala furo insha allah kulankaasoo loogu reebayay waxyaabo badan laguna amrayay waxyaabo badan kulankaasoo daba socday xamladii gobolka ka socotay ee irshaadil umma ilaa sabiili rooshaad kulankaasi waxyaabo badan ayaa gabdhaha laga reebay waxyaabo badanna waa lagu amray waxyaabaha laga reebay gabdhaha muslimaadka waxaa ka mid ahaa in ay qaataan xijaabo ku dhegan ama ay toshaan xijaabo khafiif ah waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha gabdhaha la amray kulanka mawaadicda ka mid ah xamlada inay gabdhaha ay difaacan caraadi lmuslimiin maanta waxaa ka qasamay kulan guud oo loo qabta gabdhaha magaalada wax badana na- nala faro wax badan waa nagala reebay inaan dhaqan gelino oo waxa nagala reebina aan ka harno waxa nala amrin aan qaadano aan rajaynana insha allah degmooyinkii deegaanada raayada tawxiidku ay ka babanayso ee wilaayada islaamiga hiiraan waxaa si buuxda uga dhaqangashay xamlada dacwiga ah iyadoo nalajinada wilaayada u xil saartay xamladaasi ay kulamo kala duwan la qaadanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan wilaayada dhanka iyo wilaayada jubbada dhexena cabdiwaab maxamed bukhaari ayaa inoo haya kulankan oo ahaa mid ay isugu yimaadeen hoggaanka dhaqanka beelaha dega degmada bu'aale iyo maamulka islaamiga ah ee degmada tan ayaa looga dhawaaqay in lasoo gabagabeeyey wacyigelinta xamladii dhowaan looga dhawaaqay degmada bu'aale iyo guud ahaan wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe ee irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad haatanna la gudageli doono fulinta qodobadii ay ka koobnayd xamladaasi odayaasha dhaqanka iyo maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ayaa si wadajira ugu dhawaaqay dhaqangelinta go'aanadii xamladaas oo ay ka mid ahaayeen la dagaalanka moobelada iskriinka ah daroogada iyo guud ahaanba fisqiga noocyadiisa kala duwan markii uu soo idlaaday kulankan ayaa qaar ka mid ah odayaashii kulanka ka soo baxay ay la hadleen idaacadda islaamiga andalus iyagoo faahfaahin ka bixinaya kulankii dhex maray iyaga iyo maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale annagoo aanu qobada iyo odayaasha maanta waxaan ka wada hadlaynay walaayada degmada bu'aale si aan oga loo soo gebagabeeyo oo shaqadaasna loo wada qabto xamladii ahayd rishaadul umma ilaa sabiili rashaad ayaan maanta ka wada hadlaynay waxaana isla qaadanay in arintaa iyada ee xamladaa la qaado aana iska bilaawno tanfiidkeedii la bilaabo aana iska bilaawno anagoo nuqubada guryahanagii ilaa iyo deriska ilaa iyo tuulooyina aan ka shaqadaa laga qabto lana shaqayn doono walaayadanada degmada bu'aale aniga waxaa waaye khaliif duubanaa la yidhaahaa magaalada bu'aalaana deganahay maanta waxaan kulan ku galnay in yacni maaragtay fisqiga iyo moobeelada iyo wax alla wixii diinta islaamka wax uu dhimaayo in yacni maaragtay walaayada aan la shaqayno marka waa kaa waa gartay maxaad wilaayada kala shaqeynaysaan oo aad isla qaadateen waxaan kala shaqaynaynaa wax alla wixiiba yacni diinta islaamka dhibayo oo sidii moobalada iyo kaniinka ila socodka iyo tawaakada iyo ballanaan ku wada galnay waa gartay ma laga yaabaa qof daroogo ama fisqi lagu soo qabtay marka lasoo xiro in aad xabsiga imaataan idinkoo erga ah maka laga yaaba taas waxaa waa qoona baarka soo dhacday weeye ma laga yaaba in yacni maaragtay darooga annagaaba yacni qalqiil ku jirnay haweenkayni iyo bilcaantayniba yacni fat- gacantaba ka baxday sidaa aawadeed lagama yaabo inaan ka ergeyna lagama yaabo waan ku faraxsannahay go-aanna waan ku gaarnay kulanka maanta annaga degmada na dhexmaray waxaa looga hadlayay xamlo socotay ilaa bil muddo bil ah wilaayada annaga ka socotay xamladaas oo ku saabsaneyd micnaha sidii lagu suulin lahay waxyaabaha munkaraadka ah oo ummadda insha allahu tacaala ee, maaragtay mansabkeeda iyo diinteeda iyo magaceeda baabi'inahaya xamladii ee, hadda aad soo gabagabayseen ee irshaadul umma qodobo badan ayaa ku jiray waxaana ka mid ahaa la dagaalanka daroogada iyo fisqiga moobeelada oo waxyaabo xunxun lagu daawado bal ka warrama qodobadaas een, go-aanada aad ka gaarteen qodobadaas insha allahu tacaala waxaan ka gaarnay go'aano aada u ad adag annaga iyo wilaayada oo garbo siman ah xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa haatan laga joogaa muddo bil ah markii wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe ay ku dhawaaqday in xamladan laga hirgelin doono dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada oo dhan waxaana hadda la joogaa wakhtigii kama dambaysta ahaa ee la dhaqan gelin lahaa qodobadii ka soo baxay xamladaasi mahadsanid bukhaari guud ahaan akhyaartana dhegaysanaysaay warkii duurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga al'andalus xilligan waa naga inta waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkeena duurnimo kulanti dambe ayaa inoo madala inta ka horeysa waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu